barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washingtonland afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad kow iyo soddonka bisha desembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socotiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada iyo doorka dib u soo noolaynta dhaqanka
ragaadaha jirkiyo xubna daabahaxsanley xulka duuma har haween xulaashaadahoodiye sida mehehel xeydhooho xaalay roho hobkoday waxaa taahiyey hamdaay gari laguho xasilo
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin idaacaddeenna duhurnimo heesaha aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida wasiirka arrimaha gudaha ee dalka iiraan ayaa waxa uu ka digay kuwa carqaladeynaya sida uu hadalka u yiri in sharciga la meel mariyo waxa uu yidhi waxa ay mas-uul ka noqonayaan wixii ku dhaco hadalka mas-uulkaasi ayaa waxa uu yimid kadib markii ay ka dhacayeen dalkaasi maalinkii saddexaad oo maanta ah xataa dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda cabdiraxmaan raxmaani vasli oo ayaa waxa uu ku sheegay war qoraalo oo laga soo saaray wasaaraddiisa oo tv-ga ay akhrisay in markaasi cabsigelinta iyo argagixisada aysan cabsigelin doonin dowladdiisa sida uu yiri ugu yaraan laba dibadbaxayaal ayaa waxa ay dhinteen intii ay socdeen dibadbaxyo dhex marayay dowladda iyo ciidamada booliiska iyo sidoo kale dad shacaba magaalada dooruud oo ku taala galbeedka dalkaasi inkasta oo loo malaynayay inay dhurbaaxa kama dambaysa ku timid jabhadda islamic state ama dowladda islaamka ee ka dagaalamaysa dalka ciraaq iyo syriya ayaa waxaa la filayaa in kooxdan argagixisada ah aysan weli ku dhicin dhurbaaxadii kama dambaysta ahayd sida ay sheegayaan hay-adaha sirdoonka ee ciidanka iyo weliba kuwa aan ciidanka ahayn ee waddamada dhowr oo ilaaliya sida ay u shaqaynayaan hay-adda islaamka ee dowladda islaamka ah ee ka dagaalanta waddamadaasi waddamada ciraaq iyo syriya oo ah meelihii ay ugu xooga badnaayeen waxa ay qabeen ciidamada la dagaalamayo ee ka soo horjeeda dowladda islaamiga in ay guuldarro weyn u geysteen oo kumanaan kun oo ciidamadii u dagaalamayay jabhadda dowladda islaamiga ay haatan uun ka soo hartay hal kun sida ay sheegayaan saraakiisha militariga ee caawinaya isbahaysyada la dagaalamayana waxaa la filayaa inay arrintaasi ay weli fari ka qodnayn wasiirka arrimaha difaaca ee dalka maraykanka jim mattis oo warbaahinta kula hadlay jimcadii xarunta militariga ee pentagonna waxa uu yidhi gebagabada kooxda jabhadda isku magacaawda islamic state ama dowladda islaamka weli fari kama qodna
duhur wanaagsan idilkiinba mar kale dhegaystayaal weli v o a washington ayaad wararkaasi kala socoteen haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kastaba maanta oo kale aad ku dhagaysataan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e da toddobaadkan waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey waryaheena qadar maxamuud xareed
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaa igala qayb gelaya magacaaga saddexan dhuux awaal xasan iyo maxamed magan e, dhuux waa wiil dhalinyaro ah waa fanaan ku shaqaysta dhaantada maxamedna waxa uu ku shaqaystaa e, qoraal uu la wadaagaa bulshada E, marka hore kusoo dhowaada barnaamijka ugu horeyn dhuux marka hore barnaamijka kusoo dhowow Eh, waan dhowahay maqar maxamed xareed maasha allah waan dhowahay
Een, e, fanaan baa tahay dhaantadaad ku shaqaysataa dabcan E, maxaa kugu dhaliyay arrintaas
niyow kolley waxaa igu dhaliyay kolka horeysa kolley een, dhaantada horta waa hidiya dhaqan maadaama hidiya dhaqan tahayna een, kolka horeysa dee nin hadda maaragtay fanka jecla maan ahay laakiin waxaan marka hore igu dhaliyey een, dhaqankii soomaalida waxaan arkay si nabaad guuraya saa darteed waxaan isku dayay inaan bal aan dhaqankii bal wax ka soo celin karo hataa hataa aanan soo wada celin karin bal inaan wax ka soo qaban karo yaan isku dayay marka saasaan maaragtay aan igu igu kaliftay inaan dhaqanka bilaabo ilaa haddana waan wadaa kolley bal ilaa dib intaan ka gaarsiin kara ama intaan maaragtay aan wax aan ka wadi karana waan wadaya insha allah marka marka e, dhaantada xirfad ku ah oo aad ku shaqaysataa haa dhaantadaas hadda aan wadaa goormaa soo bilowday
waxaan bilaabay ma dhoweyn adoo labada kun iyo afar iyo tobanka meelahaas yaan bilaabay Een, waxaana kasoo bilaabay magaalada kismaayo Een, maaragtay meelo badan baan soo maray adoo ilaa xamar ilaa maaragtay garowe meelaad meelo badan soomaaliya waan soo wada marmaray laakiin hadda hadda waxaan saldhigaya aan jooga nairobi waaya dhuux waan kugu soo laaban doonaa maxamed haddaan siiyo e, maxamed waxaad ii sheegtay inaad tahay e, wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysanaya qoraalka oo inaad wax qortid muxuu yahay bal haddii faahfaahin aad naga siisid waxyaabaha aad qorto
khadar waa mahadsan tahay waa u mahad celinayaa voice of america Ee, marka xigta ee, waa- waa saad u sheegtay oo waxaan ka mid ahay dadka ee, aadka wax u qora ama xirfadda qoraalka ee, ku shaqeeya Ee, dabcan waxaad ogtahay ee, saxafina waan ahay oo bahda warfideenada waa ka tirsanahay Ee, waxaad ogtahay in ee, barnaamijkan ee, qoraalka uu ka mid yahay ee, saxaafadda ama qora- ee, qeyb ka mid a saxaafadda uu yahay Ee, bulshadu ee, waxaad moodaa inaysan ku dhiiranayn oo aysan u jeedin qoraalka ama ee, dhinacaas aysan eegeyne ay ku mashquulsan yihiin raadiyayaashii telefishinadii iyo waxyaalahaas si marka bulshada aan ugu dhiirigelinno qoraalka iyo xirfad ahaan oon aada u jeclahay qoraalka laftiisa yaa waxay igu kaliftay inaan eh, ka mid noqdo eh, dadka aadka wax u qora eh, hadday noqon lahayd baraha bulshada hadday noqon lahayd faallooyin inta la qoro in dadka laga- lala wadaago laga iibiyo iyo hadday noqon lahayd in eh, mareego inta wax lagu qoro in bulshada iyadana lala wadaago marka xirfadda qoraalku waa mihnada aan aada u jeclahay waxayna ka mid tahay eh, xirfadaha caadiga ah ee lagu shaqeeya ee jira taasaana igu kaliftay inaan eh, ka mid noqdo dadka wax qora mihnadana ka dhigta waaya marka ilaa goorme soo bilowday Eh, laba kun iyo labaiyo tobankii ilaa hadda eh, waan ka tirsanaa Eh, bahdaas aadka wax u qorta Eh, baraha bulshadana dabcan dee dadku waa garanayaan cid kasta oo wax qorta waa waa la iga yaqaana saan isleeyahay marka mihnadan waan ku shaqeeyaa muddo intaas dhanna waan kusoo shaqeynaya
waaya waan kugu soo laaban doonaa E, dhuuxow en, dhaantada ma hal abuur iyo hibo adiga oo kuu gaar ah oo alla uu kugu manaystaba mise iskuul baad u gashay oo waad baratay oo kadib dadaal badan baad hadda dhaantada bilowday maya niyow dhaantada waa tu aan kolley aan u dhashay oo maaragtay ee, waalideydtii baa soo tumin jiray ama awoyaashii baan dhihi jiray oo bahal hadii aduu hadii dhaqan aan u leenahay oo yacni aan maaragtay aan soo weligii baan soo tumin jiray waay marka een, de waxaa taa aan meelahan ka bartay ama aan jaamacad u galay ama aan waxbarasho kale u galay ma ahan waaya marka dhaantooyinka aad qaado maxay isugu jiraan dhaantada waxaa isugu jiraan gubaabo een, maaragtay wadani wadanimo ama yacni maaragtay een, iyo jacayl een, noocyo badan ba isugu jirtaa marka E, hees e, dhaantooyinka jacaylka oo kaleeto haddii aan laba iyo hal aad soo qaado midhahooda mhm.
midda aa- midda ugu horeysay ama kuwa aa isleedahay aad bay kuu taabanayaan
Iyo wax hadda ani gaar ahaan ii ah ma jiro laakiin bulshada unbaan ka sameynaa dhaantooyinka Een, haddaan bal hal iyo laba kaaga dhufto een, dhaanto xagga bal ee, midda hadda ugu horeysa ragadaha jirkiyo xubna dabahaxsanley xulka dumahar haween xulashaadohoodiyey sida mehel xeydhoho xaalay roho hobkodaay waxaa taahiyey hamdaay gaari lagu xasilo baltaas waa dhanka jacaylka bal xagga yani wadanimadii balantay xag kale maratay xagga wadani haddaan u yerjeesadana kii qabiil doonayee qaaran diidanow dulle kogoon dhacyow dadka wankaa nacbaay kii qabiil doonayee qaaran diidanow dulle kogoon dhacyow dadka wankaa nacbaay daaruur baano dado doogibano baxay danta soomaalidaanu diyaarsan wadada ku ahaa silsilad waana soomaali quudha waa su-aale maxaa la isu sii heegan yahay wow maasha allah marka dhaantooyinka eh, tusaale ahaan markaad samayso oo kale nairobi ma waxaad kusoo bandhigtaa xafladaha mise siyaabo kaleo waxaa jira aad usoo bandhigto niw xafladahana waan kusoo bandhigaa si gaarana waan u duubaa marka meelo badan waan kusoo bandhigaa marka maxaa is leedahay faa'iidaa ku jirto ama adiga ku gaar ah ama bulshadu way kaa faa'iidi karaan nin bulshada waa iga faa'iidu karaanoo de waxan waa wax lagu gudbinayo maaragtay en en waa wax la gudbinayo oo dadkii waxyaalihii maaragtay waxyaalaha xun oo kale lagala hadlayo soomaaliduna ogtahay dee en tusaale wax ku fahantaa marka suugaantana waxyaalaha keliya ee soomaalida wax ku- wax ku qaadan karto marka waxaan dhihi karaa de bulshada wax maaragtay en waa wax keliya wax ku qaadan karaan suugaanta haddii maaragtay lagu gudbiyo dhaantadana marka suugaantaas ka mid tahay Marka- faallooyin badan iyo maqaalaad waan qornaa waxyaalaha nagu kalifayna waxaa ka mid ah in maadada qoraalka aan isniri malaha ee, meesha way ka baxday ama hadda doorkeeda cid gacanta ku haysaba ma jirto taasaa keentay inaan ee, qoraalka ku dhiiranno dhalinyaro badanna aan ku dhiirigeliyo hadda kusoo biiray bahda qoraalka Ee, la wadaagitaanka iyo in bulshada loo soo gudbiyana meelo kala duwan baan kusoo gudbinaa baraha bulshada facebookyada iyo ee, goobahan kale ee dadku ku wada xiriiraan yaan kusoo gudbinaa Ee, maqaalaad iyo faallooyin badan oo inta qornay ee, saameyn yeeshay ee, dadkuna jawaab celin kala duwan ay ka bixiyeenna waa la kulannay Ee, dhinaca arrimaha bulshadaan xoogga saarnaayo xoogaa waxaad moodaa dhinaca siyaasadda inaan ee, aad uga gaabsanno laakiin waxaan diiradda saarnaa mar walba soo gudbinta arrimaha bulshada hadday ahaan lahayd ee, wacyigelintoodii in lagu dhiirigeliyo sida saaxiibkii hadda uu ka hadlayo dhaqankooda waxyaalahaasoo dhan baan ka hadalnaa waxaan soo gudbinaa ee, gabayadii ragga taariikhda lahayo sayidka uu ka mid ahaa ay ee, ay horay u alifeen ama dadka ula wadaageen inagoo baraarujinayna dhallaanka iyo jiilasha soo kacay marka ee, dhinacyo kala duwan baan ka fiirinaa qoraalka waxaana ugu badan dhinaca arrimaha bulshada oon diiradda saarno sidii bulshada aan ula wadaagi lahayn ee, wax ay ku qanci karaan oo muhiim u ah waxna ay ka faa'iidi karaan waayo marka muxuu yahay caqabadaha inta badan aad la kulantaan xilliga aad qoraalka wadaan ama wax aad qoraysaan Ee, caqabado way jiri karaan ee, hadday ahaan lahayd goobtii ee, inta aad fadhiisato kusoo gudbin lahayd afkaartaada hadday ahaan lahayd xafiis ee, hadday ahaan lahayd agabyadii uu xafiiskaas u baahnaa inaad kusoo gudbiso barnaamijkaas Ee, marka caqabado way jiraan iyo challenges laakiin ee, uma joojinno oo wixii karaanka yaga ah ee, waa soo gudbinaa dadkana waa lawadaagnaa qaabab kala duwanna waa ula wadaagnaa Een, dhuxow muxuu yahay caqabadaha ugu badan ee inta badan aad la kulantaan markaad dhaantada sameynaysa sidoo kale niyow kolley een, waa iska fanka dhanba horta iska mixnada oo iska caqabada badan marka la dhaa fanka markaad dhexgelayso wax dhaantada gaar u ah ma jirto laakiin fanka dhan markaad dhexgelaysaa iska mixnad ahoo fanku waa iska dhib badan yahay markaad fanka ku cusub tahay shaqal riix badan buu leeyahay marka marka in badan baan adugu aan- waan- wax waan ku soo yarmarmaray inkastoo anigu markata- maaragtay aan aad aanan usoo arag maaragtay een, caqabada fanka aan kusoo arago sababtoo ahaa fanka haddii lagaaga horeeyo meel lagaaga horeeyo aad gasho waxaa laga yaabaa in jaqalka lagu weriixo laakiin aniga fanka meeshaan ka bilaabay cidna igama horeyno aniga aniga bilaabay meesha fankaba ka bilaabay meeshaas marka maadaama an meesha fanka ka bilaabay cid jaqalka igu riixaysa ma jirin laakiin waxaan caqabadahan la kulmay waxay ahayd een, ee, rafaad bamaa la kulmay meesha fanka ku cusbaa meel fanka aada looga yaqaanay maarata maysan ahayn marka de anigana maarata markaas dee wax aad garanaysaa aad marka aad beerayso waad garanaysaa cid garab naga siinaysana ma jirin dee waan la kaca kufayun marka oo maarata xagga marta dhaqaale ha noqoto ama meelo badan marta caqabada naga haysteen marka ad markii dambe waxaan la kaca kufna markii dambe waxay noqotay in heer ay soo kabsanto Waka.
waayo marka dhaantooyinka aad samaysaan oo kale ee, dadka ee, soomaalida oo kale bulshada gaar ahaan magaalada nairobi xaafadda islii m- muxuu yahay jawaab celinta aad ka heshaan
Ee, niyo maasha allah markan maad dee kulley meesha aan kolka hore joogay meesha hadda joogno waa kalaba meesha wadan waa wadanka waa wadan caasimadda waa ka bulsho badan tahay isku bulsho maaha isku magaalo maarata ama dee amate isku een, een, isku mid ma ahan marka bulshadan maasha allah maaratay markan waxaan aan maarata aan een, si fiican suugaanta ugu gudbino dee kolley wax maarata wax walba waan ka helaa dhalinyarada soomaalida islii ee dhaantada iyo dhaqanka ka qaybgalaya aad bay u tiro badan yihiin inta badanna waxaa la sheegaa in dhalinyaradu ay dhaqanka ku liitaan marka maxaa dareemaysaan idinkoo dhalinyaro ah oo dhaqankii wadaya oo ku dhaanteynaya sidee dareemaysaan
niyo wallaahi si wanaagsan baan dareemna kolley maarata dhaqanka inaan soo celinaan anugu saan hore kugu sheegayba een, dhaqanka inaan soo celinaan jeclaysanay inkastoo dee hadda arrinta nairobi way ku badan yihiin laakiin waqti hore maysa ku badnayn marka inta hore waan ka maqnayn haddaanu nimidnay hadda maadaama nimidnayna waxaan rabnaa bal se hadda u sheegto oo kale dhaqanka dad maarata aada uga lumsan waa jiraan laakiin waxaan rabnaa bal inaan soo celino oon dhaqanka hore dib u soo celino weli waa nooleyntii baan ku jiraa insha allah waaya waan kugu soo noqon doonaa maxmed een, in wax la qoro waa arrin aada u dhib badan oo u adag een, taageero iyo arrimo badan bay u baahanaysaa marka ma idinka ayaa isxilqaamay ka dhali- dha- dhalinyaro ahaan ma adiga isxilqaamay mise waxaa jiro taageero iyo cid gacan kaa siisa inaad wax qortid si madax bannaan baan wax u qoraa Eh, aragtidanada iyo wixii aan qornayna isla qaab madax bannaan baan kusoo gudbinaa mana jirto cid barnaamijkaas hadda eh, taageero nagu siiso horeyna in taageero nala ku siiyo umaanan geline in innaga bulshada aan hoggaan u noqonno wax u horseedno iyaan u galnay tiibaana dhiirigelinta iyo inaan isxilqaanno hore u soconno nagu riixaysa marka waxaan isleeyahay eh, ama aan ku dhihi karaa ma jirto cid barnaamijkaas nagu taageerta Eh, innagaa isu xilqaana eh, ka shaqayna eh, arrimaha eh, qoraalka bulshadana la wadaagna wixii afkaar ahoo ama ra'yiahon doonayna inaan ka gadno arrimaha bulshada iyo wixii markaas taagan oo muhiimana diiraddaan saarnaa wacyigelin baan samaynaa ama awareness waxa loo yaqaano marka arrimo fara badan ayaan ka shaqaynaa mana jirto- bulshadu sidee idiin aragtaa maxaa jawaab celin oo aad ka heshaan bulshadu way ku faraxsan tahay inay wax badan naga hesho Eh, haddaan kula wadaago waxaa jirta eh, faalla aan qornayo ama aan qorayoon u bixiyey guurka masaafurka waxaan kaga hadlayey eh, arrimahan oo waxaa jira wax la yidhaahdo mutco oo iiraan ama shiicada ay aada u isticmaalaan oo ah haddii aad waddankaas tagto inaad heli karto Eh, gabar intaad caawa guursato berri aad furto ama wakti guur xadidan oo lagu heshiiyo yaa ka jira Eh, tii baa waxaa noo muuqatay inay soomaaliya kusoo badanayso oo dadku inta guur uu ku heshiiyo haddana furiin inuu intu isku afgarto bilaa khilaaf uu kala tago arrinta ayada ahayd annagoo ka duulayna in bulshadu ay kusii socoto Ya waxaan ka qoray marka faalladaas aan u bixiyey guurka masaafurka Eh, markay bateen nimanka qurbaha ka soo laabanaya ee guursanaya gabdhaha yaryarka ah ee ku guursanaya inay dhoofinayaan ama qaadayaan deedna eh, oga baxaya ballamihii iyo wixii lagu heshiiyey halkaasna gabadhi yaraydoo shala iyo sanadka hore la guursado lagu furayo yaa iyadana waxay nagu dhiirigelisay inaan isla faalladaas aan kusoo darno arrinta ayadahay dad badan oo qurbaha ka yimid iyo kuwo gudaha joogayba waxaad moodaa inay ku dhaqmeen saameynteedayna yeelatay waxaan isdhihi karaa waa qodobka ugu muhiimsan ee intaad wax qorayseen ee saameyntiisa yeesha ma jirto cid nagu taageertay laakiin eh, jawaab celinta aan bulshada ka helnay yaa ahayd midna dhiirigelisay naguna riixday inaan qoraallo kale iyo faallooyin Waay.
kale sii qorno waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka Eh, maxaa kusoo gabagabaynaysaa Een, waxaan kusoo gabagabeynayaa oon leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan horta kolka u horeysa waan salaamayaa meel walbay joogaan mar labaadka waxaan leeyahay een, ummadda soomaaliya siiba dhalinyarada dhaqankii hore ama dhaqanka soo jireenka soomaali ay lahayd waa soomaaliya waan kasii tegaynaa siiba dhalinyarada waxaan leeyahay bal dhaqankii aan dib ugu soo laabano insha allahu tacaala Een, waxaan kusoo gabagabeynayaa een, dhaanto la yidhaahdo een, Een, hadda ka hor waxaan umalaynaya v o edana inaan kasii daya oo laga kartaan umalaynaya ay.
oo dhaqankaan kaga hadlayo iyadana ku dhufo hablahandho oo ka- waxaan ka hadla intaanan ku dhufanin waxaan kale rabaa inaan aan kaga hadlo gabdhaha maaragtay siiba rag bal dhalinyarada ti ha ii dambeysa gab- wiilasha ha isii dhammaayana gabdhaha siiba gabdhaha hadda u badan hadda jooga waqti xadarkan jooga Een, gabdhaha S- soomaaliyeed ee maaragtay qurbaha jooga maaragtay waxay sida waxay u yar dhaqmaan inta badan lebiska ha noqoto socodka ha noqoto marka hablaantadaasaan rabaa halmaan ku dhufto hablahan dhoofku maaqan dhaqankeennii ka tagay dhoole lama sinida kaale dhimani danta wadaatuni dhowlsaniyo bilaan dholka ka baafiyo aragga laygu dhiibay dhalgobeeday adan ku dhawaaqayaa dhulka soomaaliyeed gabadhan baa la hiyo inta dhexyaar ku nool adan igu dhowoon nafta ku dhiibaya alla dahabsanaa dalka hooyay ku kortay oy ku soo daadasheen dooqa iyo naftaay deeqaluulay dawooya ku dahaawadaa waa dhaanta aad u macaan aad baa umaasanta dhuxow Eh, maxmed gabagabadii
aniga waxaan kusoo gebagabeyn lahaa in bulshada iyo eh, dadka soomaaliyeed ee ina dhegeysanaya aan ku dhiirigeliyo eh, xirfadan qoraalka ama in bulshada eh, wix aragti ahoo maskaxdaada imaankaaga ka guuxaya inaad la wadaagto muhiim bay bulshadana u tahay adna muhiim bay kuu tahay Eh, waa dhiirigelinayaa barnaamijkan qoraalladan wadno cid kasta oo ka qeybgeli karta ama eh, dhiirigelinta ugu yaraan bulshada aan u samaynayno nagala qayb qaadan kartana Eh, waan soo dhoweyneynaa Eh, waxaana dhihi lahaa oo wariyaasha dhinacooda aan ugu baaqi lahaa bacdama ay u bateen raadiyaasha iyo telefishinada ama muuqbaahiyyaasha in dhinacan qoraalka oo aysan ku baraarugsanayn ay diiradda saaraan ku soo biiraan eh, kuna iskuna dayaan inay ku shaqaystaan xirfadan qoraalka waaya aad baad umahadsan tihiin maxamed magan iyo dhuux oo igala qaybgelaya barnaamijkii hibada iyo halabuurka v o a guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamij kan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada ah iyo hal abuurka iyo qadar maxamuud xareed intaasi aan kaga gudubno halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag markana bal waxaad ku soo dhowaataan en, jaamacow haddaad dib noo xasuusisid anigii dhegeystayaasha qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid sahra wasiirka arrimaha gudaha ee iiraan ayaa ka digay in kuwa carqaladaynaya in sharciga la meel marya ay mas-uul ka noqonayaan wixii ka dhaco hadalkan mas-uulkan ayaa yimid markii ay ka dhacayaan dalkaasi maalintii saddexaad dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda cabdiraxmaan raxmaani fasli ayaa ku sheegay war qoraal ah oo laga sii daayey tiifiga dowladda ayaa waxa uu yidri cabsigelinta iyo argagixisada nama cabsigelin doonaan ugu yaraan laba dibadbaxayaal ayaa la dilay intii ay socdeen isku dhacyada booliska iyo dadka dhex marayay ee dalkaasi ka soconaya dhanka kale dharbaaxo adag oo loo malaynayay inay ahayd tii ugu dambeysay oo ku dhacda jabhadda dowladda islaamiga ee ka dagaalamaysay dalka ciraaq iyo qeybo ka mid a syriya ayaa aan loo arkaa hadda inay tahay inaysan ahayn midii ugu dambeynta ahayd sida ay sheegeen hay-adaha sirdoonka ee ciidamada iyo kuwa aan ciidanka ahayn ee dhowr wadan oo iyagu ilaaliyo dabana socda sida ay u dhaqmayso jamhaddaasi wadamada ciraaq iyo syriya oo ah meelihii ay ugu xooga badnaayeen ayaa isbahaysyadii ka soo horjeeday ee jamhaddan argagixisada ah waxa ay isugu soo yareeyeen sida ay sheegeen ciidamadoodii xoogga badnaa ee tobanaanka kun ahaa ilaa iyo kun maleeshiyaad haatan balse waxa ay ciidamada saraakiisha ee taageere ay leeyihiin arrintaasi fare kama qodna haatan waayahay jaamac waad mahadsan tahay markana anigii adigiyo dhegaystayaashaba codka baxsan ee yurub genyo iyo heeskii igu tiix jecel
dhiguutiix iyo codka baxsan ee yurub genya dhegeystayaal halka aad kala socoteen waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington tan iyo idaacaddeenna galabnimona waa saare cabdi axmed jaamac buula jaamac iyo maxaa cabdisandheer oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
siduu igu taabsaday ani wadnaha ugu talaxtegibu itiibada weliyo igu noqoy igu noqoy midaan talamo adigana igu toomo iisaa naftayda tare adigana igu toomo iisaa naftayda tare iga biitakabtiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo taliil ii noqo adigana igu toomo